in ka badan laba bilood waxaa xeebaha magaalada muqdisho lagula yahay wiilal soomaaliyeed oo kalluumaysato ahaa kuwaas oo markii cid ugu wardambaysay u jilaabasho tegay badda dahaba maxamed waa hooyada mid ka mida wiilasha aan meel lagu ogay nolol iyo geeritoona waxay ka waramaysaa markii ugu wardambaysay wiilkeeda bismillaah ani magacayga daawo maxamed baana lay dhahaa wiilkayga zakariya zakariya buubaani aa la dhahaa wiilka kalena cumar jaylaani aa la dhahaa isna marka labadoodii waxay naga maqan yihiin muddo adiga bishaan ku dhowaad hadda la dhashtay oo juun ah juulaayda ee waxa waaye saddex bilood ay u noqotay hadda intay maqan yihiin intaas waa sugeeni intii labaysan yahay bisha may shanteeday ahayd say u baxeen ma soo soo laabanin marka wakhtigaas ilaa hadda wax lee ma sugeenin rajaan laheen marka wixii caddeen lama haayo geeri inolo laguma haayo say u baxeen ilaa hadda way kala maqan yihiin meeshii meelay ku sugan yihiin lama sheegi karo sidoo kale waxay sheegtay hooyo dahabo in wiilkeeda uu reerka u shaqayn jiray islamarkaana uu rajo ka qabay inuu dhiso guri cusub cunugii maanta aan tabartiisa ogaa jirniyo macnahana ogaa jiriyo kiridiisa guriga naga dhiibi jiro biilkeena haay jiri waayo hami badan uu lahaa wiilkeegii macnaha wuxuu lahaa hami inuu guursado hami badan wuu lahaa labaatan iyo shan jir waaye marka intaasaa saasaan ku lahaa wiilkeegii meeshuu jirin ma sheegi karin qoysas badan oo soomaaliyeed ayaa noloshooda ka maareeya kalluumaysiga badda taas oo ay mararka qaar ku dhintaan dad dhallinyaro u badan gaar ahaan xilliyada ay baddu kacsan tahay waxaana intaa dheer maraakiib shisheeye oo si sharci darro ah uga kalluumaysata xeebaha soomaaliya kuwaas oo sharci darradii kusii darsaday inay dhibaateeyaan kalluumaysatada soomaaliyeed tiiyoo aysan jirin dowlad soomaaliyeed oo ay shisheeyuhu ka hibadaystaan